habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeen sabti ah oo ay axad soo gelayso tobanka bisha agost sannadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaal-iyo tobanka mitrban efamyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaali com idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur
idaacaddeenna caawa aad ku maal doontaanna waxaa ka mida malaayiin muslimiin ah oo maanta tegay banka carafo ee xajka
maanta waxaan taagannahay maalin la yidhaahdo alxaju carafa oo ka mid arkaanta xajka waaweyn waxaanu taagannahay barxaddii nebigu istaagay sala allahu caleyh wasalam waxaanu taagannahay waa maalin aada u ducaa nebigu yiri sala allahu caleyh wasalam khayru ducaa ducaau yowma alcarafa wa khayru maa qultu ana nabiyuuna min bacdi waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo cawayska washington iyo sidoo kale qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka ku dhowaad laba milyan iyo shan boqol oo kun oo muslimiin xujay ah ayaa maanta buurta carafaad ee magaalada barakaysan ee maka ee dalka sacuudiga ku gutay rugniga ugu weyn xajka oo ah maalinta carafo malaayiinta muslimiinta ah ayaa ku allabaryay buurta carafaad xilli darajada heerkulka ay ka sarreysay koob iyo afartan digrie centigrade dowladda sacuudiga ayaa geysay xaramka shariifka ah tobnaan kun oo shaqaale ah oo ilaalinaya kala dambeynta si ay uga hortagaan isbuursigii ay dadka badani ku dhinteen ee dhacay sanadihii dhawaa ee lasoo dhaafay biraha la qaado ee lagu xadeeyo dadka ayaa la qutumiyey meelo badan oo ka mid ah bannaanka buurta jabal raxma halkaas oo ay dadka ay ku lugeynayeen oo ay lug ku tagayeen halka kuwo kalena ay basas ku mareen xujayda ayaa caawa ku cibaadaysan doona musdelifa kadibna ku laaban doona minas subaxda subaxa maalinta tobanaad oo ah maalinta koowaad ee ciidul adxa oo ku beegan berito
booliiska tanzaniya ayaa sheegay in ugu yaraan konton iyo toddoba qof ay dhinteen sidoo kalena tiro kale oo dada laga daaweynayo gubasho ka soo gaartay boogis shidaal oo ku qaraxday magaalada morogoro dad goobjoogayaal ayaa sheegay in booyadaas ay qaraxday kadib markii gaarigii wada uu shil galay saraakiisha ayaa sheegay in markii booyaddu ay qarxatay dadku ay rabeen inay shidaal ka shubtaan magaalada morogoro ayaa laba boqol oo kilomitir dhanka galbeed kaga beegan caasimadda tanzaniya ee daar es salaam
kooxaha gooni ugoosadka koonfurta yemen ayaa sabtidii maanta qabsaday saldhigyada iyo xarumaha dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee yemen ay ku leedahay magaalada cadan ilwareedo militari oo ku sugan magaalada labaad ee ugu weyn yemen ee cadan ayaa sheegay in maleeshiyadani oo uu imaaraadka carabta taageero ay hareereeyeen qasriga madaxtooyada afartii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada cadan ka socday dagaallo u dhexeeya kooxda gooni ugoosadka koonfureed iyo ciidamada daacadda u ah madaxweyne cabdurabo mansuur haadi labada dhinac ee isku haya cadan ayaa midna uu u dagaalamayaa in koonfurta yemen ay hesho mar kale madax bannaani halka dhinaca kalena uu ku dagaalamayo midnimada yemen
saraakiil dalka indiya ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan afartan iyo laba qof ay dhinteen kadib markii dhulgo iyo daadad xoog badan ay ku dhufteen dalkaasi qaybo ka mid ah oo ka dhashay roob xoogan oo da-ay saraakiisha gurmadka deg dega ayaa sheegay in boqol kun oo qof la daadgureeyey gobolka karala ee dalkaasi ayaa ah meesha sida ugu daran dhibaatadu ay u saameysay hase ahaatee karnataka iyo maharashatra ayaa iyaguna dhibaato ay soo gaartay bilaha juun ilaa sebtembar oo xilliga maansuunka ee dalkaasi indiya ayaa waxaa roobab xoog leh ay noqdaan kuwa halkaasi ka da-a kuwaasi oo beeraleyda dalkaasi ay ku tiirsan yihiin roobabkaasi ayaa waxaa sidoo kaleeto ay keenaan dhimasho iyo burbur dhinaca hantida ah
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka warkaas aad kala socoteenna waa v o a sidii aad warkeenna ku maqasheen ku dhowaad laba milyan iyo shan boqol oo kun oo muslimiin xujaaye ah ayaa maanta buurta carafaad ee magaalada barakeysan ee maka ee dalka sacuudi carabiya ku gutay rugniga ugu weyn xajka oo ah maalinta carafo haddaba goor sii horeysay oo maanta ah intii ay muslimiintaasi taagnaayeen banka carafo ayaa waxaa warbixintan inoogaga soo dirtay isla banka carafo wariyaheena magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac oo ka mid ah xujayada sanadka tiro lagu qiyaasay laba milyan oo muslimiinta ka yimid dunida daafaheeda ayaa maantay waxa ay ku sugan yihiin buurta carasha soomaaliya ayaa kamid ah wadamada ka qaybgelaya sanadka xajka waxaana dowladda federaalka ay sheegtay in kow iyo toban kun iyo shan boqol dad lagu qiyaasay inay soomaaliya kasoo xajiin doonaan laakiin waxaa muuqata in tiro badan oo aan ku kala gelin in ay ka qayb qaadanayaan tusaale ahaan soomaaliya ku nool dalka sacuudiga oo kale waxaa la sheegaya inay ka baxsan ku dhawaad aan lagu talagelin inay xadka ka qayb qaadanayaan dad sacuudiga dowladda sacuudiga ugu deeqdo xujey ah oo dowladda federaalka ay qoondayso inay iyaguna soo xajiyayaan sidaas oo aan tirada ku jirin waxaa jiro qalaadow xujeyda qaar ayaa nasiib u helay xiliyadii hore inay inay helaan deegaan fiican sida hoteelada walow cuntada iyagoo jeebkooda ka gadanayeen duruufo jira awgood ayayna u saamixin xujeyda soomaaliyeed inay tagaan magaalada mina ee barakeysan iyadoo dadiyowga duniduna ay maaragtay degan yihiin xujeyda waxyaalaha ay codsanayeen dowladda soomaaliya ay ka codsana waxaa kamid ah in maqaamkii dowladnimo ee ahaa xilligii hore dowladda hore maxamed siyaad bare in xujeyda soomaaliyeed ay kamid ahayd xujeyda la dejiyo magaalada barakeysan ee mina laakiin hadda xujeyda soomaaliyeed iyagoo masalafo ku sugan ayay mina niyeystaan waxaa jira ciriir dhinaca teendooyinka ah oo dadku waxay ku dhaliilayaan in dowladda federaalka ah ay teendooyin tiro yar ay u qabatay xujeyda soomaaliyeed dhinaca kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha diinta ee awqaafka cismaan aadan ayaa ku dhaliilay shirkadaha dadka xajisiiya inaysan xujeyda adeegii laga rabay inan loo qaban maalinimadii shalay oo qoraxdu ay aada u kulmayd colaadow waxaa muxuu ahaayey jiray oo aan aada ula murugoonay xujeyda sanadkan kamid baan ahaa aniga aabahay xujey haween iyo rag oo weliba bi ah ayaa banaano cidla ah oo qoraxda aan hoos lahayn ayay tilmaayeen waxaa kaloo u dheeraa wadada waayeel oo aan xamili karin kulayka gudaha teendooyinka dad tiro badan ayaa maaragtay isul saarsaararaa oo oo la isciriirsanaya haddana haddana teendooyinka way kaasiyi waayeen oo haween iyo ragba banaanka qeybbaa ku bariday xalana muxuu ahaayey sidaas maaragtay uga soo tagtay dawladdu way dhaliilayaan xujeydu dawladduna waxay dhaliilaysaa federaalka waxay dhaliilaysaa shirkadaha qaar kamid ah laakiin weliba xujeyda dayaca faraha badan uu ka muuqdo waxay ahaayeen xujeyda ka timi koonfurta soomaaliya sida magaalooyinka daladweyne muqdisho waxaase ii sheegeen inay yihiin xataa qaybtood kama aysan muuqan calaamadaha laysku garto markii dawaadka iyo sacyiga iyo ama meelaha maaragtay dagaxtuurka iyo saxmadda badan ay xujeydu timaado waxaa loo baahan yahay maryo calaamada ah ama waxyaaba laysku gasho qaar ayaan lahayn oo kaarka iyo olosha yare maaragtay ciidamadu ay ku gartaaneen xujeyda keliya ayay xirnaayeen waxa kaloo iyadana aan habboonayn xujeydu intay magaalada maka ee barakeysan ay ku sugnaayeen hoteelo macquula ayaa qaarkood deganaayeen sida xujeyda ka timi somaliland oo kale puntland oo kale koonfurta xataa qeyba muqdisho oo kale waxay ahaayeen meel ku dhow xaramka oo ay luku tagaan kusoo tukadaan salaadaha laakin xujey waxaa jirta meelo fogfog oo aan habbooneyn dhabi oo gadaal keeni xujey safarada dhib ka qarsaday oo aan kaarar wadan baa jira xataa oo xajiyay oo shirkada keeneen oo dalxiiska kasoo xireeyay marka dayac baa jira dowladda sacuudiga sanadka waxay samaysay kareeno dheereeya oo dhulka hoostiisa mara oo xujeyda qaybteeda ay marto taasi waxaa la odhan karaa waxay yareynaysaa saxmadda walow ay jirtay saxmadda wadooyinka iyo maaragtay saacado badan meeshii labaatan daqiiqa loo soconayo saddex saac oo kale loo soconayo haddana sanadka waxaa la sheegayaa in xoogaa wax la fududeeyey dowladda soomaaliya lacagaha ugu badan bay bixiyaan saddex kun iyo lix boqol oo doolar ayaa xaajiga kusoo xajiyaa neefka kuma jiro muxuu ahaa waxyaalo kale cuntadiisi iyo wixiisi muxuu kuma jiraan lix kun oo doolar shan kun oo doolar baa xaajiga ku baxaysa marka haddana ma helaan daryeel marka hadda waxaa ila taagan sheekh axmed yuusuf daad oo kamid ah culimada soomaaliyeed dadka ka xaj dadka xajiyaya ka caawiya arrimaha xajka bal marka hore waxay noo sharaxo fadliga maalinta carafa kusoo dhawo sheekh axmed asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu allah idin barakeeyo waxaan ku horumarinayaa maadaama ay tahayna meel barakeysan waxaan leeyahay dhammaan shaqaalaasi oo dalka iyo dadkaba ilaahay barki allah idin jasiyo adduun iyo aakhira guuleysta insha allah maanta waxaan taagannahay maalin la yidhaahdo alxaju carafa oo kamid arkaanta xajka ku ugu waaweyn waxaanu taagannahay barxaduu nabigu istaagay sala allahu aleyh wasalam waxaanu taagannahay waa maalin aada u ducaa nebigu yiri sala allahu aleyh wasalam khayru ducaa ducaau yowma alcarafa wakhayru maa qultu ana nabiyuna min bacdi laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmul lahu lmulku walahu alxamd yuxyi wamiit wahuwa calaa kulli shayin qadiir maalin aada u khayr badan maalin ducaa maalin alla subxaana watacaala uu soo degayo addoommadana uu weydiinayo wuxuu nabigu sheegay sala allahu aleyh wasalam maalin addoommada ilaahay naagta laga xoreey maalinta ugu badan inay tahay yowmulcarafa waxaan u taagannahay dhammaan nafteena iyo dalka iyo dadka iyo diintaba in ilaahay subxaana wataala naarta naga xoreeyo inaan guulaysano camalka la qabanayona waa acmaasha ducada iyo baryada ilaahay iyo maalintaa barakaysan iyo rugnadaa barakaysan acmaashana waa sii socon doonaa insha allah caawa waa kuureyneynaa berina camalka ugu weynaa ee yowm naxar camalka ugu talada badnaa ayaa la qaban doonaa haddii layidhaha maalinta xajul akbar ilaa saddex iyo tobanka bisha waa socon doontaa shaqadu oo ilaa lix ber ayuu xajku soconaya intaana waa cibaadeysanaynaa ilaahi subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu dhammaan inuu dambi dhaafo adduun iyo aakhiran ina guuleeyo naartan inaga xoreeyo inta imaqlaysa iyo inta ila joogta iyo inta imaqli doonta insha allah aad ayuu mahadsan yahay sheekh axmed yuusuf daad ajir iyo xasanaad allah ka siiyo dhammaan jigeyda soomaaliyada waxa ka muuqata inkastoo rafaad iyo maaragtay iyaday wax ka tamanaya haddana waxa ka muuqata inay ku qanacsan yihiin inay fadliga maalinta carafa ka faa'iideystaan si gaar ah iyo si guud ahaaneedba way u ducaysanayaan dhammaan xujayda waxa ay ku sugan yihiin buurta carafa wayna joogi doonaan ilaa gobolku ka dhacaayo caaway masalabay u hoyan doonaan insha allah berrina dhagax tuurkii iyo dawaadka iyo sacyiga ayay mari doonaan waa maalinta ciidda ah insha allah idul adxaaga intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa insha allah iminkana waxaan dib idinku celinayaa istuudiyaheena magaalada washington aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay faadumo yaasiin jaamac waxaa beryahan dambe cabasho ay ka taagneen heerka sarifka shilinka qiimaha lagu iibiyo badeecadaha kala duwan ee suuqyada magaalooyinka waaweyn ee somalilan haddaba bangiga dhexe ee somalilan ayaa wuxuu sheegay inay sameeyeen daraasad loogu kuulgelayo arrintaasi waa kan wariyaheenna magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle banka dhexe ee somalilan ayaa waxa uu sheegay in daraasad ay sameeyeen bishan aynu ka soo gudubnay ee toddobaad ay ku ogaadeen in sarifka lacagaha somalilan iyo doolarka iyo kala iibsiga badeecadaha kala duwan ee ganacsigu ay haatan isku mid yihiin iyadoo dadweynuhu ay ku caban jireen dadka wax iibinaya aanay haba yaraatee la jaan qaadin ama la soconin heerka sarifka lacagaha qalaad iyo shilinka somalilan uu marayo guddoomiyaha banka dhexe ee somalilan cali ibraahim jaamac bakdaadi ayaan weydiiyey daraasaddu waxa ay ku saabsan tahay daraasad ayuu banka dhexe sameeyey xog ururina dhammaan gobollada somalilan oo dhan baanu u dirray shaqaalaha banka markaa boqol iyo shan iyo sagaashan meheeradood ayaanu kasoo kasoo ururinay muxuu ahaa xog ururin ku samaynay oona meherad walba iyagaan ogeyn aan wax ka iibsanay ama shaah halaga cabo ama timir ha laga iibsado ama dhar halaga iibsado waxaa noo soo baxday guud ahaan boqolkiiba laba iyo sideetan in ganacsatadaasi ay ku iibinayaan sicirka suuqa ee doorka maraayo eighty two percent boqolkiiba laba sideetan tusaale ahaan gobolka marwada jeex aynu joogno iminka waxaanu booqanay shan iyo toddobaatan meeradood oo kala gedisan oo isugu jiraa kaalmaha shidaalka hudheelada dugsiyada wax lagu barto dhakhtarada bakhaarada supermarketyada waaweyn ayaanu wax ka soo iibsanay marka waxaa noo caddaatay hargeysa ama gobolka marwadajeex markaan isku qaado boqolkiiba eighty eight boqolkiiba sideed iyo sideed ganacsatadu inay wax ku iibiyaan sicirka dolarka maalintaa taagan yahay meesha ugu hooseysa waa seylac oo iyagu boqolkiiba toddobiyo konton aad moodo inaanay weli aada ula jaan qaadin waxaanay ku iibiyaan sagaal boqol iyo shan boqol sagaal boqol marka fikirkii ahaa ma wada socdaan sicirka dolarka sarifka iyo muxuu ahaa micishadu meesha way ka baxday oo iminka waysa jaan qaadeen insha allahu daraasadana ayaamaha soo socda ayaanu bulshada usoo bandhigi doona iyadoo qoraala kasii dayn doona warbaahinta degmo degmo gobol gobol iyo sector wise muxuu ah xagga meheradaha dhinaca kale saddex iyo toddobaad ee ugu dambeeyey xoolihii ugu badnaa ayaa ka dhoofay dekadda magaalada berbera iyada oo lacagtii ugu badnayd ee adag ama qalaadina ay soo gashay suuqyada kala duwan ee magaalooyinka waaweyn ee somalilan iyadoo mararka qaarkood ay dhici jirta in doolarka faraha badani uu jebiyo shilinka somalilan intaan su-aashaada u gelin iyadoo ciiddii ay noo soo dhodahay berito waxaanan jeclay inaan ummadda somaal muslimiinta meelay joogaanba aan marka hore salaanta islaamka ku salaamo gaar ahaan xujaajta reer somaliland ee iminka soo gudinaya waajibaadka xajka oo ugu horreya madaxweynaha somaliland mudane muuse biix cabdi iyo madaxdii kale la socotay su-aashaada weydiisay ee ah in mawsimkan xajka oo doolarka ku batay waddanka gudihiisa ifadka uu ku sameeyey sarifka ama saameynta uu ku sameeyey muxuu ahaa sarifka suuqa waxaan odhan karaa wax la taaban karo oo ku sameeyey ma jirto doorka runtii aada buu u soo galay waddanka oo hal milyan oo hoolo ah ayaan filayaa in la dhoofiyey marka door baa lagu cashuura marka hore marka lacag badan oo doolar ah ayay dowladdu cashuur kaga qaaday dekadda berbera waddan gudihiisana lacag badan baa soo gashay iyadoo uu sidaa soo galay haddana saameyn kuma usameyn sababtoo annagaa xakamayna oo markaan isnaa haba muxuu ahaa doolarkaa qaaligaroobaya waanu iibsanaa si aanu aada ugu sii dhicin waayo dad badan buu saameynaya oo ama doolarka lacag ku qaata ama dibadda beel ka soo dira markaanu is leenahay shilinka somaliland baa qiimo dhacayana shilinkaanu dib u iibsanaa oo aanu suuqa ka iibsanaa saanu idoon xukumeyno marka inta badan waxaanu isku wadnaa jakan banis baanu ku wadnaa si aanu heerka imika uu taagan yahay aanu aada kor uga kicin ama aanu aada hoos ugu dhicin oo uu ku ahaado stable iminka sideed kun saddex boqol iyo konton ilaa sideed kun afar boqol ayuu birahan u dambeeyey o dhan uu ku dhex wareegay waana heerka ugu wanaagsan is leenahay waa waa heer muxuu ahaa feerah ama caadilah oo labada dhinacba ay ku qanacsan yihiin markaas aawad baanu iminka lacagtaas soo gasha doolarka aan u saameyn saameyn ugu yeelan seerka salafka khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a hay-adda maamulka dhaqaalaha u qaabilsan britain ee loo soo gaabiyo f c a ayaa go-aamisay in wax laga qaban doono dadka sida khaldan ugu jira ceymiska loo yaqaano b b b ee cabashada ay ka muujiyeen dadweynaha britain haddaba wariyaha v o e da ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa arrintan wax ka weydiiyey cabdi cali daahir oo bartay dhaqaalaha ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa waxa uu yahay ceymiska b b b b i
b b i waxaa loo sameeyey inuu daboolo dibubixinta duruufaha qaarkood marka tusaale ahaan haddii gaadhi oo kale uu accident galo in gaadhiga uu daboolo lacagaha qofka isaga ah ama dhaawaca dhinaca ka imanaya inuu daboolo b b i waxaa kale oo caymiska isaga ah lagu iibiyaa oo maaragtay ummadoo dhan maaragtay gaadhaya oo jira alaabo badan aynu u baahan nahay oo nolosheennu ay u baahan tahay tusaale ahaan loonka ama deymaha la qaato wuu ku jiraa oo waa lagu iibiyaa b p i waxaa kale oo caymiska lagu iibiyaa lacagaha morgageka oo guryaha maaragtay lagu dhisanayo bangiyadu ay bixinayaan waxaa kale oo caymiskani uu ku jiraa sidaynu ka wada warqabno iskuol loonka ama waxaynu u baahan nahay ee kale ee dhismaha guryaha loogu talagalay oo ah haddaynu u baahan nahay kuraasta iyo sariiraha gaariyada la iibsanayo ee ummaddu iibsanayso waxaasoo dhan maaragtay b p i baa ku jirta oo lagu eebiyaa marka b b i du waxa weye sharaxeedu wuxuu noqonayaa oon maaragtay waa caymisaasa oo ilaalinaya wax badan waa gartay dadka soomaalida haddaan si gaara u eegno inkastoo guud ahaan arrintan ay saameyn ku leedahay bulshooyinka kala duwan ee dalkan britain oo muddaba ka cabanayay p p i saameyn intee la-eg aad isleedahay soomaalida laftirkeeda uu ku yeelan karaa arrintan oo waxaa loo baahan yahay inay fahmaan runtii ummaddeena ku nool maaragtay dalka britain saameynta way gaadhaysaa oo waxay ku gaadhaysaa sidaynu la wada soconno wax kasta waxay u baahan tahay maaragtay adeeg baynu u baahannahay adeegaasi dhinac markaynu eegno amaah iyo shay la amaahdo u badan yahay marka amaahda waynu isla garanaynaa oo lacagta waa amaah weeye waxa kale oo lasoo daynsado waynu garanaynaa waxa weeye maaragtay alaab aad soo qaadatay store aad ka soo qaadatay marka adeeggii aynu u baahnayn oo nolosheenna ku xidhnaa hadday noqoto xataa dhis gurigii adiga oo morgage qaatay oo mar labaad raba inaad sii dhisto waxa weeye lacag baad u baahan tahay marka ama store baa ku siinayo oo payment baad geli doontaa ama bangigii ha ama bangigii baad maaragtay ka qaadanaysaa loon kale marka waxaasoo dhan buu ku jiraa b b i du marka saameyn weyn ayuu ummadda ku leeyahay midda ugu sii daran waxa weeye caruurta soomaaliyeed oo iskuuladooda maaragtay markaad eegto loon qaata loonka isaga ah in dib loo eego waayo b b i baa maaragtay raacsanayd marka saameyn weyn buu ummadeenna iyo degan dalka britain uu ku leeyahay b b i waa gartay waxaa dabcan ay dowladdu sheegtay in sagaal iyo labaatanka agost cabashooyinka ay ugu dambeeyaan oo lasoo xiri doono haddii aad u sharaxdo dadka soomaaliyeed xaggey u dacwoon karaan dariiqa ugu sahlan ee ay qaadi karaan maxay tahay runtii runtii cabashada marka hore dalka britain ayaa cabashadan maaragtay markii hore ay ka timi marka sixty four milyan xeer oo p p i ah ama heshiis baa la iibiyey oo maaragtay waddanka si khaldan loo iibiyey marka konton milyan oo ka mid a xeerarkaa isaga ah iyo in ka badan waxay noqdeen si khaldan in loo iibiyey marka deadlineka la gaadhay waxaa weeye in ummaddu cabashada qabta inay caban karto maaragtay sagaal iyo labaatanka agoosto two thousand nineteenka ama labada kun iyo sagaal iyo tobanka inta ka horeysa wixii ka dambeeya qofka isaga ah xuquuq badan uu leeyahay usoo noqon lahayd lacag
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa cabdi cali daakir oo u warramayey waryaheena london ridwaan xaaji cabdiweli halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa washington haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida iyo ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdi muuse oo ah guddoomiyaha ururka saaxiibada geeska oo fadhigoodu uu yahay magaalada tan london dhowaanna kulamo la yeeshay booliiska lagaga hadlayay sidii looga hortegi lahaa mindiyaha kusoo dhowbarnaamijka cabdi muuse walaal waa dhawaaqa mahadsantaha waxaan salaamayaa adiga iyo dhegaystayaashaba ugu horreyn maxay yihiin mindiya sii kordhaya waxaan la soconnaa in hadda ay isku bedeleen in maalintii mararka qaar ay dhowr weerar oo mindiyo dhacaan mararka qaarkood toddobaad ay dhacaan
walaal si loo fahmo oo dadka dhegaystayaasha ah siiba khaasatan hooyooyinka iyo aabbayaasha iyo waalidiinta jooga uk ay u fahmaan inaan si cad u sheegno waxyaalaha la isla ogol yahay hadda inay saldhigga u yihiin inay bataan dembiyadu guud ahaan gaar ahaanna kuwa mindiyaha ku dhaca marka ugu horraysa waxaa ka mida waxyaalaha sababta u ah meelaha la deggan yahay oo u badan meelo dad fakhriya deggan yihiin waxaa ku xiga iskuulladii oo aan u dulqaadanayn wiilashii iyo gabdhuhu markay wax yar oo qalada sameeyaan iskuulkii ka cayrinaya wiilkii ama gabadhii markay waxbahaynoo guriga ay joogto hooyadiina shaqo aado inta badanna reeruhu ayaan wada joogin arrintaasu dhibbay waxay ku noqotay markaa dadkii tuugada ahaay oo ciyaalkan doonayey inay daloogo u gadaan inay markaa ka haystaan oo ay shukaansadaan oo ay ka haystaan halkaa waxaa ka dhalanaya ilmaha inta badan hooyada ama aabbaha iskuulka geeya oo ka soo celiya intay dhiganayaan dugsiga hoose marka dugsiga sare loo diro oo cunuga la yidhaahdo keligaa basraac oo uu bilaabo inuu afar saac maqnaado ama saddex saacan meelna lagu ogeyn markaa weeye marka loo baahan yahay in la fahmo in wiilka ama gabadhaasu ay wax kale gacanta kula jiraan sidaa darteed marka nimankaasu markay ka haystaan daroogada iibinaya ama waxyaalo kale oo dembiga gelinaya mar alla marka cunugu uu dhex galo waxay ku odhanayaan waxaan rabaa tan waalidiinta soomaalidu inay fahmaan wiilasha iyo gabdhaha soomaalida ahi xaqiiqatan waalidkood waa jecel yihiin laakiin markuu u dhex galo waxaa la tusayaa cunug ka mid ahaa iyaga oo amarkooda diiday oo walaashiis ama walaalkiis ama hooyadiis wax la yeelay marka uu u galo oo ugu horraysa waxay odhanayaan ma guuri kartaan gurigaanaad deggan tihiin kounsel baa iska leh lacagaad ku guurtaan ma haysataan haddaadna maqli weydid hooyadaa iyo walaasha aan wax yeelaynaa khalaas wiilkaas ama gabadhaas waa la yeeshay qoladaasaa yeelatay waa garta marka waxaad leedahay waalidkii ayaa fahmila xaaladda dalka iyo dadka draagiska ka ganacsada sida ay u dhaqmaan iyo mararka qaarkood duruufaha dhinaca dhaqaalaha oo ku riixi kara caruurta inay meel xun maraan
waalidku ma fahmi waayen laakiin waalidku runtii waxay la'yihiin meel ay wax ka qabtaan yacnii waxaa loo baahan yahay hooyadu markay aragto isbeddelka ku yimi wiilkan ama gabadhan haddii ay jirto meel ay taqaano oo ay ku caradhi karto wax dhan bay ahaan lahayd meelaha noocaasa ahi ma jiraan dowladduna mashquul waxay ku tahay sidaan horey in badan u sheegay waxa hadda dowladoo dhanba ay mashquul ku tahay waa brexitkii iyo yurub in laga baxo iyo in lagu jiro marka waxay u muuqataa inaan loo soo jeedin inkastoo hadda ay jiraan codad ka imaanaya xafiiska duqa magaalada london iyo wasaaradda arrimaha gudahaba ay ka imaanayaan oo hadda aad moodid in loo soo jeensanayo laakiin weli weeye ilaa meel la saaro arrinta in laga baxo yurub iyo in lagu jiro oo waddanku saddex sano hadda uu ku ahaa mashquul waa gartay marka weerarada mindiyaha noocan oo kale ah guud ahaan dalka miyay saameyn ku leeyihiin gaar ahaanse marka laga hadlayo soomaalida intay la eg tahay saameynta
waxaan u malaynayaa hadda istatistikada ama telekoobka ugu dambeeyoo lahayay wuxuu odhanayaa sagaal qof ama siddeed qof oo soomaaliya dhintay taasina waxay ka noqonaysaa tirada dadka dhintay waxay ka noqonaysaa runtii toban boqolkiiba dadka waddanka degana toban boqolkiiba kama aynu nihin soomaalidu kama aha sidaa darteed waa wax aad inoo ku badan oo aad inoo saameeyey innaga marka loo fiiriyo yan dadku say gurubyada ay kala yihiin ama madowga ama eshiyaanka ama caddaanka soomaalidu nambar yar baynu ka nahay nambarkaa yar inaanu toban boqolkiiba ku yeelanno dilkii mindiyaha ina ka soo gaaray wax aad u xanuun badan weeye waxaana marka hore aan iloobay inaan u tacsiyeeyo waalidiinta soomaalida oo geesiyaasha ah oo yimid shirkii ugu dambeeyey oo aan ku qabanay ka julaay oo ka hadlay iyo in qof kasta oo mindi wax ku gaartay inaan u tacsiyeeyo kuwa naga dhaawacana ilaaha ha caafiyaan leeyahay laakiin waalidiin badan oo geesiyaala yimid shirka ugu dambeeyey oo aan aad macnaha ula yaabay geesinimadooda inay dadka soo dhex galeen oo hooyooyinka iyo waalidka kale la qaybsadeen xanuunkooda waa gartay kulamo badanna dabcan sida aad sheegtay waa ay jiraan oo soomaalida iyo dowladdu ay uga hadlayaan dhibaatooyinkan dadyowka kalena waa ay ka hadlaan marka ma is leedahay dowrkii looga baahnaa dowladdu waa ay gaabisay
in badan baan hore u sheegay walaalow dowladdu horta waxay mashquul ku tahay oo asxaabtii iyo iyo iyo xildhibaanadii waddanka oo dhanba waxay mashquul ku yihiin arrintii brexitka si kastaba ha ahaatee waxaa kaloo jira far isku fiiq kale oo ah siyaasadeed oo ka dhexeeya dowladda xukunka joogta oo xisbi gooni xisbi ah iyo duqi magaalada oo xisbi ah duqi magaalada hadduu hadlo wuxuu leeyahay dowladdu lacagtii bay jartay dowladda haddii la weydiiyena waxay leedahay lacagtii waa jarnay oo waxba tari mayso nambarka booliisku intuu la egyahay inuu badan yahay in kale quaalitigooda wax taraya marka halkaas fal isku fiiqaas waxay ahayd inuu dhammaado in badan baanu annaga dadka ku dhex jira bulshada aanu sheegnay oo farta ku fiiqnay oo aanu nidhi xal uma aha macnana uma samaynayo dadka wax gaareen ama dhibaatadu ay haysato in la isfiirsado far la isku fiiqay waxaa habboon intii meel la iska dhigo xisbi iyoiyo geymkan siyaasadda ama meel la iska dhigo in laysu yimaada wax la qabto runtaan kuu sheegayaa dowladda ingiriisku ma ay xallin waayin knife crime ka socda london ma la xallin waayin waxaad moodaa inayn bariority hadda ahayn haddii laakiin aad loogu soo jeensto mid loogu soo jeensto in wax laga qaban karaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay hadda inuu jiro dhaqdhaqaaq xoogan oo oranaya oo ay ka mas-uul yihiin dadka cambaynariska oo hawshan ku jira dhaqdhaqaaqaasoo xoogan oo oranaya in wax laga qabto arrintan waa gartay aan dad fara badan oo soomaaliya sida aad sheegtay ayaa saameyn xoog badan kala kulmay aan mindiyahan oo caruurtoodii ku waayey aan soomaali badan oo qaarkoodna aan ururo leh ayaa dalka ka jira oo adiguba aa ka mid tahay marka dhinaca soomaalida haddii aan usoo dhaadhacno muxuu xalka kuula muuqdaa
aniga waxay ila tahay ururada soomaalidu aad bay u dadaaleen shaqo badan bay qabtaan waxay kordhiyaan wacyigelin bay sameeyaan dhinaca waalidiinta iyo dhinaca bulshada iyo dhinaca dowladdaba oo taas wax wax la dafiri kara ma aha inkastoo dhaliil ay jirto oo wax kastoo la samaynayo dhaliil waa ku jirtaa inkastoo dhaliil ay jirto waxay ila tahay ururada soomaalida iyo annaga iyo dad kale ma istaajin karaan waddankan dembiyada ka socda oo saldhigga ay u tahay daraagiska iyo waxa la xidhiidha dilkana ma istaajin karno waxay ila tahay inaynu dowladda ula tagno wax midaysan oo odhanaya war sidaan waxna loola qabto anigu waxaan kaloo aaminsanahay afartii saacadoodoo aan kuu sheegay oo ugu horraysay oo wiilka ama gabadha guriga uu ka maqnaa afartaas saacadood intervention ama dhexgal ku saabsan baa muhiim inoo ah waxaana hadda booliiska magaalada london kala shaqaynayaa sidaan u ballanqaaday shirka waalidiintii joogtay oo booliisku hadda ay aad iyo aad igala shaqaynayaan in la dhiso senter gabar iyo wiil ama gabdho iyo wiilal soomaali ah oo kuwa inagu aynu dhalo af soomaaliga yaqaana iyo af ingiriiskana si fiican u yaqaana ay fadhiyaan oo ay ka caawiyaan waalidiinta waddanka oo dhan marka nambarkaa iyo sentarkaa la furo oo aan ka ballanqaaday waalidiintii shirkaa joogtay oo aan ku idhi ma nasanayno ilaa aan sentarkaa samayno waxay u muuqataa sentarkaas hadda inuu soo socdo insha allah marka la furana waxaanu ka ilaamin doonaa dhammaan meediyada soomaalida ayaanu ka ilaamin doonaa hooyo kastaa marka ugu horraysa oo ay ka shakiso inta nimankan uusan gacantooda wiilkeeda ama gabadheedu gelin in markaa wax lala qabto aasaa ugu muhiimsan bay ila tahay inay nagu saa wax u qabsanno waayahay arrin kaloo muhiima jirta oo dad badani ay qabaan maadaama dadka soomaalida gaar ahaan dadka waalidiinta ay dalkii ku cusub yihiin caruurtiina laga yaaba inay halkan ku barbaareen ama halkan ay ku dhashaan waxaa la leeyahay farqi waxaa jira fahamkii iyo dhaqankii iyo noloshii guud ee dalka oo maaragta caruurtii iyo waalidku ay isla fahmi laayihiin arrimahaas laftirkooda sidee waalidka looga caawin karaa inay fahmaan xaaladda iyo nolosha dalkan iyo mararka qaarkood dhaqamada ay soo mingurinayaan dhallinyarada oo laftirkooda la dhihi karo kuma khaldano oo de aada ugama warhayaan soomaalida iyo dhaqankeedii
marka ugu horraysa waxay ila tahay waddankan innagaa nimi sax waxa ah inaynu fahanno suu u shaqeeyo waxaa saxa inaan ka qayb qaadanno siyaasadda waddankan waxaa sax ila ah inaynu miisaska go'aanka lagu gaaraya fadhino waxaa sax ila ah waalidiintu markay fahmaan markaynu kullig anigu aan ku jiro aynu fahanno waddankaanu suu u shaqeeyo waxaynu fahmaynaa ilmahaanu say u fekerayaan sababtoo ilmahaanu waa laba qofood marna waa qof ingiriisa oo kambaliidla isu haysta qof waddankan la falgalay marna guriga markuu yimaadeen waa qof soomaali ah kalaashka meeshaa ka dhacaya ama iska horimaadka dhaqamadoo ka dhacaya waa inaynu fahno waxaynu keliya ku fahmi karnaa innaga waalidka ah inaan fahanno waddankasu u shaqeeyo haddii aynu dhegaysanno telefishin soomaali ah makhaayad soomaaliya tagno cunto soomaaliya cunno dad soomaaliya la sheekaysanno qaaraankii soomaaliya bixinno waxaynu joognaa weli soomaaliya xaqiiqdu waa taas waa inaan u soo farjiwali haa waa inaan u soo jeensannaa waddankan aan joogno inaan la falgalno siyaasaddiisa miisaska go'aanka dadka tegi karoo innaga ina ka mid ah aynu horu marino oo aad iyo aad aynu u kambeyn garayno siday miiska u fadhiistaan go'aanka miiskaa lagu gaarayaa direct result buu kugu yeelanaya adiga effect buu kugu yeelanaya adiga waana intaa fahmay waayahay ugu dambeyn maxay tahay taladaada aad u jeedinayso waalidiinta soomaalida
xisbiyada waddanka jira iyo siyaasadda localka inay galaan waalidku ma aha qasab inuu expecti ku yahay siyaasadda waxaa muhiima inuu isqoro asxaabta iska qoro waxaa muhiima inuu wiilashiisa iyo gabdhihiisa waddanka fahmay oo aaminsan inay waddanka wax ka yaqaaniin ay meeshaa fadhiisistaan ay la shaqeeyaan waddanka ay fahmaan ay aad ugu soo jeestaan haddii ka- ma tegayno maalin walba waxaan dhahnaa waa tegayna waan dhahnaa laakiin ma tegayno marka waxaan qabaa inaynu waddanka dhex galno oon fahanno inay muhiim tahay
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga cabdi muuse waa mahadsantaha walaal aad ba mahadsantaha
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanaya cabdi muuse oo ah guddoomiyaha ururka saaxiibada geeska fadhigooduna uu yahay magaalada tan london inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaajoodin la nabadgeliyo
mahadsanid ridwaan dhegaystayaal mahadsanid ridwaan xaaji ayuu ahaa oo inala socodsiinaya barnaamijka martida haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waxaana soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan iyo weliba ciid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washingtonna qodobada aynu ku wada caweyn doona aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah adduunyada nin dhoofi oo ninkii sagan doonkii hooyo nin dariskiyo nin dhowra qaday candee candeefacay dibdiigiyo laboodaba uni kamaa dhabaatay waa xubin ka hadlaysa hibada dhanka suugaanta gaar ahaan heesaha ee ku jirta dhallinyaro badan oo haddana aan fannaaniin ahayn waxaa sidoo kale aad maqli doontaan faahfaahin la xidhiidha dhaqanka soomaalida gaar ahaan arooska miyiga iyo weliba su'aalaha iyo xujooyinka la isku weydiiyo sidoo kale waxaan barnaamijka ka madhnaan doonin ood ku maqli doontaan qaybtii hal abuurka iyo heesaaga caawana waxaaynu ku wada caweyn doonaa
sandayaal xariir iyo dhabanada xabuubka adabna xaraf la moodiyo timaha dhabarka xaabe een adu amaa sidaasa weeye wax kulley aan jacaylka aadka ugu helanaayo dairaan buu leey xilligan jacaylka laftiisa da'iraa xilligaa moogtahay iyo dairey hal abuurka laftiisa
marka hore waxaan idin leeyahay ciid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal bal inta aynaan barnaamijka gudagelin aynu soo wada dhowayna munaasabadda ciidda ciid al adxa islamarkaana aynu wada dhegaysanno codka fannaanka maxamed suleymaan tube
allamaanta ciyaanta iyo iida wanaagsan allamaanta ciyaanta iyo iida wanaagsan ilaaheena siiyey isagaa ku abaale ilaaheena siiyey isagaa ku abaale
ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal codkaasi ee banaxariistii jannaa ka waraabiye maxamed salebaan tube caddaaynu intaasi kaga soo gudubnay islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno suugaantu waxay ka mid tahay waxyaabaha ay soomaalidu caanka ku tahay islamarkaana ay muddo dheer fariimaha isugu tabin jireen iyagoo ku wadaagi jiray amaba haatanba ku wadaaga xogo islamarkaana ku sawira xaaladda markaasi taagan iyagoo adeegsanaya gabayo maansooyin iyo weliba qaybo kale oo ka mida suugaanta waxaana qaybahaasi marka laga yimaado sidoo sida oo kale ay heesuu ka mid yihiin dhinacyada suugaanta ee laysku madadaaliyo iyadoo ay jiraan dad aan fanaaniin ahayn oo haddana leh hibe u gaar ah oo ay cod iyo weliba luuq hallaasiya bulshada ugu tabiyaan qaar ka mid a heesaha waxaana dadkaasi ka mid a cabdiqani jaamac kaarshe oo ah wiil dhallinyaro ah oo aan fanaan ahayn balse heesaha qaraamiga ama waayadii hore la qaaday bulshada ku madadaaliya waxaana uu cabdiqani barnaamijka caweyska washington ugu warramay qaar ka mid a heesahaasi oo ay fanaaniin kale hore u qaadeen iyo weliba aroosyada miyiga iyo su-aalaha iyo xujooyinka bulshada lagu xidho oo uu bilowgii hore heesahan ka qaadi jiray islamarkaana uu ka qaybgeli jiray bal aynu ugu horrayn baa barnaamijka caweyska washington ku soo dhoweyno cabdiqani jaamac kaarshe aad baad umahadsantahay walaal cabdixakiin shirwa aad baan ugu dhowahay waana idin mahad celinayaa faarasiya waya washington waayahay anaguna sidoo kale aan ku mahad celinaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadato n ugu horreynba haddaan ku weydiiyo cabdiqani n goorma ayaad aragtay amaba aad isku aragtay hibadan inaad eh, heesi karto ama aad suugaan tamin karto ama aad codkaaga aad iyadoon miusig lagu darin oo sidiisa aad suugaanta kala duwan ku gudbin karto cabdixakiim shila walaal aad baad umahadsan tahay iyo waxa suugaanta la dhaho ama inuu qofku yeesi karo inta badan waa mid een, ku xidhan deegaanka uu joogo ama infarmatka hadba een, een, sida loo dhiga ah marka waxa inta badan ana noloshayda inta badan waxaa kusoo qaatay deegaan een, miyiga marka taasaan odhan kala way koofsaraysay yaraanteydii waxaa jirtay iyo aroosyada miyiga iyo meelaha ciyaar dhaqameedka waad aragtay inta badan baa filaya si wanaagsan kuwaasaan inta badan u ciyaar u ciyaar gudi jiray oo oo aan tegi jiray inta badan yaraantaydiina xaafadda inta badan eh, magaaladayda eh, deegaankayga sa saxaaya wadaamagooda intaan ka baxsayaan miigada tegi jiray marka markaas aroosyada miiga iyo kuwaasaan inta badan adigu een, een, een, aan kenya keesi jiray marka markaas adigu dee dadkaad ka dareemaysaa inaad Mhm.
leedahay iyo in kale si wanaagsan marka n haddaynu soo qaadano bal aroosyada miyiga oo kalea tilmaantood soo carrabaabtay heesaha waynu u geli doonaa n heesihii amaba sugaantii gaarka ahayd ee amaba eh, kuwa dhaqanka ama heesaha caanka kuwa deegaanadaas ee inta badan aroosyada laga qaado maxaad naga xasuusin kartaa ama aad ka xasuusataa ni wallaahi waxaan ka xasuustaa waa laba qaybood yani marka miyiga aroosada miyiga la tumayo midi waa ciyaar dibadeed oo waxaa ciyaara inta badan dee jirayaasha iyo dadka miyiga midna waa ka gudaha oo dadabta la dhahaayo dadabta waa heesihii eh, qaraamiga ahaa ama heesihii hore hadda say dadku yaqaanin oo jirkaan loo tumo marka inta badan anigu tan een, een, ama jaandheer ha noqoto ama ciyaar kale ha noqoto tan shacabkumaa raggaa la jiibin jiray Hay.
jirayaasha ama raggaa reer miyiga inta badan anigu waxaan ku badnaa tan jirkaanka ee ah heesaha qaraanka ama heesihii hore inaan qaado waa macnaha waa heesihii ay eh, fanaaniintu hore u qaadeen ee qaraamiga ahaa fana ayaa qaraamiga hays had dabcan fanaanintii hore ay hore u qaadeen kuwaasaan inta badan anigu aan qaadi jiray oo dabcan aan meel kale ka baran oo iyaga laftooduna aan ka bartay isla aroosyadii iyo xafladaha aad ka qayb gelayso aad ka baratay waa si wanaagsan la aroosida mindona aan ka bartay waa si wanaagsan haddii mid ka mid a aynu soo qabanno n n n maxaa maxaa ka mid ah heesihii aad qaadi jirtay amaba aad codkaaga ku luuqin jirtay aroosyadaas aroosyadii wallahi heesahan ka qaadi jiray waxaa u badnaa allah ha u naxariiso een, boqorkii codka soomaaliyeed maxamed salebaan tuure heesihiisii een, hees odhan jirtay een, adduunyadan dhoofiyo ninkiisadan dhoolkii hooyo nin dariskiyo nin dhowlaqaday andees andeefayn diddiigiyo labooduba hawli kama dhabaatee qof waliba wuxuusiibay taforkay kaga taala ana dhaawacay jaciligidkaasa la dendeniyaa jacaylkeedu dhuuxiyo lafaha uu ku dhaadhaye maxaa dhacay ninkii dhankaaday u jeestaa baliisuye madhiirado nimaan garab wax lagula dhigtay naftan loo ilaayo adigii cidaa u muuqde calalaay saliilkaasa la dheeldheeliya abdacasiinow kuwaasaa ugu badnaa heesaan qaadi jiray la dheeldheeliyaya sida cumar abdulle cabdi taariik fanaaninta allahu naxariiso dhammaantood wanaagsan kuwaasaa ugu badnaa heesaan qaadi n cabdiqani waa cajiib weeyaan haddaynu hore ugu soconno ma aha uun n hibada amaba waxaad ku shaqaysaa n ama aad inta badan aad bulshada usoo bandhigtaa inaad sugaan uun aad heesto heesahan aad qaado dabcan sidoo kalena warbaahintaad ka shaqaysaa saygu maqaalaha dabcan dabcan haa walaal haa cabdixakiim shirwa walaal heesahan hadda qa- qaraamkan aan qaado marka yaraantaydii aan xagga wadaamada keyman hargeysa usoo wareegay taa iyanka horta aan fiisiya qaranka ayaan ka shaqayn jiray oo aan furcayo xagga uga shaqayn jiray tacliin xaggan baan usoo wareegay labadii kun iyo toddobiyo tobankii aan- waxaan ka howl bilaabay tcga saab tc markaa la furay oo aan hadda shaqaalo ahay marka inta ugu badan editor qaybta farsamada oo cameraman iyo editor baan ku shaqeeya oo aan hadda kaga howlgalo hargeysa gudaheeda hawrinimadana inta badan iyadana waan ku shaqeeya walaal waa si wanaagsan waxaad isagana cabdiqani soo hadal qaaday n fanaankii cumar dhuulna cali isagana oo aad tidhi isagana heesihiisana qayb bay ka ahaayeen dabcan an laftarkeyga waxaan arkaa adigoo si wanaagsan iyadana u qaadaya n cumar nuur cabdille oo isagana dee fanaaniintii codadkoogu aadka ay cajiibka u ahaayeen gaarka u ahaayeen ka mid a marna marna marna arag buu haaba marla arag buu haa n maxaa iyadana ama cumar dhuulne ama cumar nuur cabdille heesadoodii haddaad iyagana xasuusiso ka mid a ilaahay haba naxariisto horta cumar nuur cabdille waan kaa ilaaway cumar nuur cabdille waa fanaaniinta iigu horeeya ee aan heesahooda ama jamaad ama bisha timaha midkooda dadkaan a- fanaaniintan aadka u jecelay buu kamid yahay Waa gartay.
heestiisa waxaan ka xasuustaa heesaa miyiga ka qaadi jiray heesa tiraahda bisha timaha gurkiye imuudayasaya dhaxniyo idina hadalka qamada ilka dabar caskadayaay in markaan fiirsado fanax yaraada nursi idisayay cabaryaha isla jaada idacalada dagaal labaada saraabiyo waxyaa isooda sandaqaaqa lafiyaa dadyo anigu yaabay madadkii kitaabkiyo diintiinu sheegtiye degana firdowso soo daahira doqontii nasiib leh damac kaa galaabaad doqontiina sigle jamackaa galaba degan waad la saadhaa daymada jaleecada jaleecada markii aan ku daawaday
duhumeela diidaan dankuma yeelin daruuriyahay adoo kaali nabiyo dabadii lama keenin dunida lama keenin.
nasiibkahay u kaa daro Nasiibka hay u tahay.
Saasay odhanaysaa.
cajiib cajiib cabdiqani n aad baan kugu mahadcelinaynaa aad barnaamijka nagala qayb qaadato haddaan ugu dambeyn ku weydiiyo n sugaanta marka laga yimaado dabcan dee soomaalidu dhaqan bay leeyihiin wakti inta badan aad kusoo qaadatay saa tilmaantay in aroosyadii aad ka qayb gasho dadka madadaaladooda aad qayb ka noqoto n marka laga yimaado sugaanta iyo heesahan n hal xidhaalayaal baa la isku xidhaa qaab buu aroosku dhacaa xujooyin baa la isduldhigaa su-aalaha la isweydiiyaa iyada taasi n eh, maxaad ka xasuusataa waxyaabihii inta badan ama qaabka u dhici jireen xafladaha aroosyadaas wallaahi walaal waad mahadsantahay cabdixakiim waxaan ka xasuustaa aroosyada n laba askari baa loo sameyn jiray dabcan oo laba kooxood baa la kala sameyn jiray marka marmar waxaa dhici jirtay labada kooxoodo mar ay heesihii ku kala badan waayaan markaas waxaa imaan jirtay xal xidhaalayaal waxaan kasii xasuustaa masalan example kusoo qaado xal xidhaalo oran jiray n waxaad eh, iska su-aalaad bay ahayd dhaqanka oo mar mar xag diiniga loo gudbaya oo su-aalo diiniga la isweydiinaya sidii dadkan dee dadka baadiye jaahil sida badna ay diinta uga faa'idaystaan ay diin ahaan u bartaan mar Haye.
dhaqaniyeen iyagu inta badan dadkaa miyigu waxay ku badi jireen su-aalahooda qaybta dhaqanka oo waxaan ka xasuustaa su-aalahay la weydiin jireen markaanu wadaamaku ama xaggaa miyiga ka da- magaalada ka tagno su-aalaha iyagu nagu xiri jireen waxaa sheegtaa nirigtu wadada ay marto mar ee aanay mar labaad marin ya Mhm, waa nirigta Waxaa hadda sidoo kale oo hasha hoosteeda aada noqonaysaa wadada geelu marmaro ay ahayd wadada geelu marmaro ee aan mar labaad marin aad iyo aad maskaxiyan u dhisan bay ahayd oo hadii hasha hoosteeda oo nidinka marka iga tahay oo marso markaas jaala dhaqaniyano noocaas iyadu inta badan la weydiin jiray annaguna kuwa diin diiniyanka ee diinta inta badan ah baan weli ayaanu weydiin jirnay dagaalkii bada goormuu dhacay iyo maka goormaa la furtay kuwaas anaguna weydiin jirnay si wanaagsan marka dee markay laakiin hees gaadho ee qof lasoo qabta la yidhaahdo hal lays furto adiga cidi kugu miima jirin qiyaas ahaan
wallahi yani cabdixakiin shuruucow dad yani dee dadka inta badan horta waxaan waa jaanis iyo fursad ee fanka la dhahaa fankan de wada horta inta badan anigu de marka la ama la su-aalo la weydiinayo horta anigu fanaan mey cabdixakiin waan ka hor iyo dhacay fanaan inta mala sheegtay fanaan mey de dadkeena waxaa ku badan hadda qofkii heerka la-aan lahayn in la siiyo ama uu dusha ka qaato injineer doctor saxaas waxba la de qofkii teatr aan lahayn in dadka laga sare waan waxyaabaha horumarka inaga hortaagan ama dee dadku inta badan u guuleysan waayaan marka anigu fanaan mehi waayo maanta marka la dhawo cabdiqani kaashi waa fanaan de hal hees iilayaa sina sababa jirta may baa la odhanayaa marka inta badan ma qaato tan haddaan usoo noqdo heesaha miyiga waxaa jooga niman aan haddaan dee anigayan aan ku heesiya aan aan noqon jiray dadka mar iyo laba lasoo mar qura lasoo kiciya mar laba rag baa jiiday kun toban boqol heesaa ilaa labada habeenimo isaga gelinaya ilaa aweed xilliga dambe oo codkay leeyihiin ama taalantigay leeyihiin cajiib aada aada u yaabaysa hataa dadka qoladeenan heesa iyo ama qalaada ku qoladeedan baan ka mid tahay qolada waxaanu noqonaynaa aa kula kaftame seerasher baanu noqonaynaa xagga dambead ka gelaysaan
xagga dambean macnaha ka gelayna wallahi aad dad cajiiba minga jooga mayane way waa waa way koobanta in la helo qof isagoo haddana n hibadii leh haddana ilaah aan weli halkaa ma gaadhin cabdiqani waxaan kuu rajaynaynaa wakti wanaagsan dabcanna waxaan ku leenahay ciid mubaarak iyo ciid wanaagsan baan ku leenahay iyadoo ciiddii soo gelayso waanan kaaga mahad celinayna inaad barnaamijka caweyska washington nagala qayb qaadato aada iyo aad bad wala maasantay dhammaan caweyska waa fahmina caweysiyawe abasiyawe waan idin mahadnaqayaa sidoo kale uma ummadayda soomaaliyeed meel kasta ay joogto ciid maarig baan leeyahay gaar ahaan ummadayda ummadda ummadda muslimiinta waan leeyahay ciid maarig baan leeyahay gaar ahaan ummadda soomaaliyeed si khaasa ummadayda somaliland ciid mubaarig baan idin leeyahay sidoo kale cabdicakiimo degmadiisii wadaamagoof ciid mubaarig baan leeyahay adigana walaal ciid mubaarig baan ku leeyahay ciid mubaarig wadaamagoo markaan maqlo waxaan xasuustaa geedka quruxda badnaa ee jidku labada dacal ka marayay si wanaagsan cabdiqani adigana waa kusoo salaamaynaa weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii cawayska washington ee markana dhegaystayaalla waa qaybtii halaburka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii afraad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey abwaane maxamed muumin ababe oo ka mid a abwaaniinta ku nool dalka jabuuti waa hagaag haddaynu hore ugu sii soconno waraysigeenna n maxamed muumin ababe n dabcan dee sugaanta kala duwan oynu heesaha hore aynu soo ka soo sheekaynay cawaalaadan iyo qaadaan bik iyo yurub iyo mursal haddaynu intaan kaga nimaadno oo aynu u gudubno waxaa jira iyadana sugaan kale oo ay qaadaan fanaaniintii hore hobolada waaberi oo ereyadooda ado aad curisay haddaan gaar u soo qaato heesta xasna ee u qaado fanaanka cabdiqaadir macalin cumar juba bal heestaas iyo say ku timi haddaad faahfaahin naga siiso heedka horta fanaanka aad baan u salaamayaa cabdiqaadir juba waa waxaa farxad ay tahay oo sharaf baana ii tahay inaan xiliyo weliba aan bilow ahaa oo heesaha xiliyada aan bilaabay sugaanta ayuu ayaan heedka u sameeyey iyo heese kale oo maogtahay iyaguna dhowr ahaa oo kala duwanaa munaasabad ka duwan lahaa marka waa fanaaniinta aan hubo inay soo gacan qabteen oo fankayga gacan qabteen korna u qaadeen marka heeskan heeskan waxaa la yidhaha sida xuuraarcayntii culimadu xarteen sundayaal xariiriya dhabanada xabuubka dabna xaraf la moodiyo timaha dhabarka xaabe aduu amaa sidaasa weeye kulley aan jacaylka aadka ugu helanaayo dayaraan bu le xilliga jacaylka laftiisa dayaraa xilligaa moogtahay iyo dee erey hal abuurka laftiisa oo waxaad moodaa inaan doolasis badan baan wax walba inaan samey doonaya moogtahay waan gartay marka waa jacayl adiga kugu saabsan unbuu ahaayo aad kusoo bandhigaysay ha ha ha
sida curag xalaal moodu aan lagu xambaaro oo dumar xishoodkiyo xafidsiisay adabto ساكن فوعة عشتك وحسيسي وما لقى إلى الشوق حكمتي وأقوم بالي مش ما تذكريها افتحي سكر السوق عشقك وحسيسي Stota ekaba hasna aragtideedi kama xiisa dhacaye maxulkii hablaha iyo habla maxulkii hablaha reer jabuuta xaggaastota ekaba hasna aragtideedi kama xiisa dhacaye maxulkii hablaha iyo habla maxulkii afartii reer jabuuta
waan gartay marka maxamed waxaa ka muuqata heesta ammaan gabadh la ammaanayo xumaan laga ilaasho xigmad iyo aqoonba leh xishmadeeda keliya nafta xiisa geliso cishqiga lagu xasila marka de waa ammaan gabadh si weyn loo ammaanayo Ha, kaawa cid gaaraad ammaanaysa markaa Eh, anigu kulley waxaan ammaanayay moogtahay een, inaan doorashaan ku jiray baan filayaa xilligaa Waa xilligaad- Oo- xilligaad doorashaan xulanaysa.
ku jiray, waa xilligaa. waxaan sii tilmaamanay un, eh, qiyaastii waxaan dhigayay sawir baan samaysanayay sida caadiga oo qiso caadi oo gaara ma lahayn laakiin waxaad moodaa inaan sawiranayay moogtahay taan rabo markaa gabadha oridaada noqon doonta ee aad niyadda ku hayso ee aad rabto ayaad sii sawranaysa inay noocaa noqonayso Eh, noocan do- noqon doonto Een, ka- markii dambe een, magacan eh, waxa waxaa geliyay xasna waxa ka- waxaan uga dhignay waxaa naga codsaday nin noo sameeyey een, eh, biyaanoga noona duubayay moogtahay oo la yidhaahdo een, eh, naasir Ab- naasir inaan la yidhaahdo biyaanisti ah oo caanfari ah ayaa yidhi xaaskayga xasna la yidhahdaa heeskan ammaan badan baa ku jirta moogta markaasuu yidhi magaca xaaskayga halkaa laii jiray xasna iga baraca markaasaa heestina xasna loo bixiyey markaas anaga kira xasna u bixnay cabdiqaadi baa dee een, ayaa yidhi marka waanu waanu ugu deeqnay waan siinay waan gartay marka een, maxamed haddaynu eegno waa ducaysatay oo dee dabcan gabadhii waad sawrtay een, heesyadii hore aan soo qaadana ama he- sugaantii hore aan soo qaadanay ay fanaaniintu qaadayeen hadday noqoto xabad muuse heestu qaadaya oo kale xasiliya oo kale oo dee waa marka ma odhan karnaa waad heshay ducadaadii oo way kuu dhawowday aad iyo aad aad iyo aad be- waan anaa waan kula hayba oo mogta hees xitaa aan ku sheegaya inaan ducada helay oo aan leeyahay een, duco waalid baan kugu hantiya daacadaan ahay ayaa jirta mogta waan gartay iyadana yaa qaadaa Waxaase weli ma soo bixin heeskaas waa ereyada qo- waa qoran yihiin weli way qoran waxaa yihiin dhawaan soo bixi doonaa waxaa heesi doonaa ee, cawaalan filayaa inaan inaan rabaa inaan siiyo dhawaan xawaaladan baa qaadada iyadana waa sugi doonaa
حبوكا نحرف لموديو دولها حريتا ما دبرك حابيو قنتو سانتيو لا فيها حرقاني نحرف لموديو دولها حريتا madabarka xaabiyo qofka tosaantiyo lafyaha xaragadale
gudahaana dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo intiinu barnaamijkan oo kale a isugu imi doono toddobaadka soo socda waxaan idin leeyahay sidaa iyo ciid wanaagsan
kaastoodka ee qaba xasna aragtideedii kama xiisa dhacaye maxulkii hablaha iyo habla maxulkii afartii berjabuuta xagaastoodka ee qaba cabdixakiim maxamuud shirwax ayaa soo jeedinayay barnaamijkaasi caweyska washington wuxuuna ugu dambeeyey warbaahinteennii fiidnimo wadajir waxaa idinkugu soo jeedinayey nuur xasan nuur bukaari iyo anigoo ibraahim xasan daandurey soo saarahana wuxuu ahaa bashiir abikar intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo